milatariga israa'iil ayaa sheegay inay dib u eegis ku sameynayaan duqaynta la sheegay in ay ka fuliyeen magaalada makazi iyagoo dhinaca kale ku celiyey sida ay uga go-an tahay inay yareeyaan waxiilada dadka rayidkaahi ee dagaalka ay sheegeen inay ku ciribtirayaan kooxda xamaas israel ayaa sidoo kale sheegtay in tiro kale oo dhimashaa oo dheeraad ah ay soo gaartay askarteeda iyadoo tirada laga dilay tan iyo jimcihii ay gaartay toddobiyo toban askari guud ahaan askarta israel lagu dilay tan iyo markii uu bilowday howlgalka gaza waxa ay gaartay boqol iyo konton iyo lix askari duulaanka israel oo ay ku jiraan kumanaan duqiimo ah oo dhinaca cirka ah marka lagu daro howlgallada dhulka waxa uu burburiyey qeybo badan oo ka mid ah gaza waxaana ku dhintay labaatan kun iyo afar boqol oo filistiiniyiin ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee gaza dagaalka ayaa sidoo kale barakiciyey inta badan laba dhibic saddexda milyan ee qof ee qaza ku dhaqan iyadoo qaar badan ay isku dayeen inay badbaado ka helaan xarumaha ay qaramada midoobey maamusha ee koonfurta gaza halkaas oo dadku ay buux dhaafiyeen ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa axaddii wacad ku maray inuu sii wadi doono wuxuu ugu yeeray dagaal dheer ilaa iyo ciidamada israel ay meesha ka saarayaan buu yidhi xamaas oo ay soo celinayaan ammaanka xafladdii habeenkii christmaska ee lagu qabtay st peter basilica ee vaticanga waxa uu bob francis uu ku baaqay nabad madaxa ururka caafimaadka adduunka tedros adhanan gabriusis ayaa xaddii sheegay in nidaamka caafimaadka gaza ee la burburinayo waxaana uu ku celiyey baaqiisa ku aadan xabad joojin burburinta nidaamka caafimaadka gaza waa musiibo ayuu ku qoray barta x oo hore u haaan jirtay twitter waan ku adkaysanaynaa inaan ku baaqno xabad joojin hadda ayuu warkiisa sii daba dhigay laga soo bilaabo diseembar labaatankeedii w h o waxay diiwaangelisay laba boqol iyo afartan iyo lix weerar oo lagu qaaday daryeelka caafimaadka gaza ay ku jiraan cisbitaallo iyo ambalyaasyo taasoo keentay dhimashada shan boqol iyo siddeetan iyo labo qof iyo dhaawaca toddoba boqol afartan iyo sideed kale